suuratu اtakaathur ama suuratu alhaakum labadaba waa la yidhaahdaa makiyatun weeyaan qur-aankii hijrada ka hor soo degay w qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi اllaahi الraxmaani الraxiim alhaakum waxaa idin shuqliyey idinka attakaathuru badi isugu faanid anaa kaa ilmo badan anaa kaa caafimaad badan anaa kaa maal badan anaa kaa guryo badan badi isugu faanid xataa intii zurtum aada booqateen almaqaabira qubuurihii ilaa aada booqateen laba macnaba marka xataa zurtum lmaqaabirada waa ku jirtaa mar waxay tahay intay badi isugu faaneen ayaa markii dambe xataa dadkii dhintay inay tiriyaan ay bilaabeen oo inaga hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel qubuurihii intay tageen kan anaga waay kan anaga waay ay yidhahdaan ninkan maal uu lahaa ninkan saan u ahaa ninkan jaah buu lahaa xataa kuwii noolaa intay dhaafeen bay kuwii dhintay iskugu faaneen macnaha labaad waxay tahay xataa zurtumulmaqaabira ilaa aad ka dhimateenba saad ugu marqaanteen ood ugu maskaxdiinu ay uga tagtay ay ugu tagtay ood ku mashquusheen badi isugu faanid saa ugu jirteen baa naftaba idinka baxdood dhimateen macno labaad waayo iyadana ayb alhaakum waxaa idin shuqliyey marka idinka attakaathuru badi isugu faanid mufaaqara iyo mukaahara iyo mubaahaad xataa intii zurtum aada booqateen almaqaabira ilaa aada qubuurihii booqateen labadaas macnaba marka waa ku jiraan ayb ibnu catiya isaga tafsiirkiisa almuxarar lwajiizka macno saddexaad oo kale uba ishaarayo uu leeyahay ziyaaratu lqubuurkii nebigu markii dambe uu ruqseeyey oo u yacnii ruqso ka dhigay oo kuntu nuhaytukum can ziyaarati lqubuur fazuuruu haadii la yidhi baad ku xadgudubteen buu leeyahay ilaa aada waajibaad uga mashquusheen taas ilaa aada waajibaadkiiba uga mashquusheen hadal noocaasoo kale keenay andalus buu isagu ka yimid markaa wuxuu ka waramay waaqicii andalus sidou ahaa iyo ka sheekeeyey xoogaa waxaa kaga sii dambeeyey marka abuxayaan ilandalusi tafsiirka baxrulmuxiidka meeshaas marka war dheer buuba ka bixiyo wuxuu leeyahay sheekhu isaga andalus buu joogay inta uu sheegayo wax yar waayuu yidhi marka la feeriyey dabcan masarna isagu wuu joogay ibnu cadiya laftiisa laakiin wuxuu leeyahay abu xayaan hadduu masar waqtigan arki lahaa waaba yaabi lahay markaasuu wuxuu ka sheekeeyey dadku sida ay ziyaaratulqubuurka ay ugu mashquulsan yihiinoo xagga iyo xagga iyo xagga iyo xagga ay ugu socdaano qof waajibaadkii dayacayo cilmigii aan baranaynin buu yidhi oo iska jaahil sirfi ah oo haddana uun qubuuraha uu socdo waran anigu un sheegaayo maaha tafsiirkaasuu ku yaalla baxrulmuxiidka nacam haddaan tafsiir akrinaynana de inaan sheegno wixii tafaasiirta aan ku aragnay innaga lafteenna mulaabasaad iyo nagule waa waa waa nusxigay ka mid tahay nacam saa un baan u sheega nacam marka ziyaaratulqubuurku cibaado waa tahay iyada lafteedu nebiga looga daydo laakiin waa sunno waajib in looga tagaa maba ahanba nacam innaga lafteenna waxyaabaha uu tilmaamaya haddaan dib isugu laabano waa arkaysaa sidaas oo kale halkan baa baabuur laga laga qaatay waxaa la aaday meel kale rag iyo dumara isku dhex jiro baabuuray bay wada saaran yihiin meeshaasay ka qaylinayaan salaaddii u degi maayaan xataa mana yaqaanaan salaaddii nacam yani waa aragnay nacam waxaad arkaysaa marka salaadihii si qaable uma yaqaanaan haddayba tukadaan qaar badanna waxaa laga yaabaa safarkaa ay ku jiraan xataa inaan salaadihii iyo salaaduhu layska qalleeyo ama anba amaba aan la tukaninba nacam waajibaadkii marka inay cilmigii yani bartaan yay uga shuqloomeen haddaad u fiirsatana dadka khulafada oo noocaas ah howlahaas abaabulo adduunyo ka raadiyo waana sida abu xayaan uu leeyahay akarkooda wuxuu leeyahy waa juhaal waana sidaas hadaa fiirsata dad diintii kitaab u fariistay oo maanta xarafkan aqri haddaad tiraa inuu aqrin karin kuwa waxaan aragnay musxafka haddii loo soo qabto qur-aanka ka aqri musxafka haddii la yidhaha ma aqri karo haddana maca daalika wuxuu isla yahay isaga qiimi weyn uu isla leeyahay oo muriidu fulaan waaye qaadunkii reer yani sheikh hebel waaye macno uu isla leeyahay dadka caamadana wuxuu yidhi abuuxayaan kuwa caamo ana intay u camireen ayayba owliye ka dhigeenba ayuu leeyahay marka waxaa weeyaan arrintaana marka tafsiirka sidaasna marka aimadaas aayaddan way ku tacaliiqiyeen labadaa imaamba abu xayaan ibnu caiya iyo abu xayaan labadooda ayb kalaa sawfa taclamuuna kalaa ka joog ka jooga inaad ku mashquushaan badi isugu faanid war ka joogsada sawfa mar danbaad taclamuuna ood ogaan doontaan ood garan doontaan uma intaa kadib kalaa ka jooga ka jooga haddana sawfa mar danbaad taclamuuna aada ogaan doontaan ood garan doontaan waa waciid iyo tahdiid kalaa ka joog ka joog eh low haddii taclamuuna aada ogaan lahaydeen cilma alyaqiini cilman ogaal aada ogaan lahaydeen cilmiga oo ka cilmi lyaqiini ka cilmi shay ka cilmi shay lmutayaqani shayga la yaqiininayo ogaalkiisa oo kale haddaad ogaan lahaydeen lamaa alhaakum takaahur badi isugu faanid idinma mashquuliseen lowda jawaabteedu waa muqadar oo lamaa alhaakum takaahuru baa lasoo qadara badi isugu faanid maynan idin mashquuliseen kalaa ka joog ka joogsada low haddii taclamuuna aada ogaan lahaydeen cilmalyaqiini cilman ogaal ogaalka oo ka il ka cilmi shayi lmutayaqani shayga la yaqiiniyo sida aada u og tihiin oo kale haddaad u ogaan lahaydeen aakhirada iyo waxa idinka horeeya iyo rabbi wuxuu idinka mudan yahay lamaa alhaakum takaahuru maynan idin badi isugu faanid idinma mashquuliseen marka cilmalyaqiini ka cilmi lyaqiini yaan dhahnay marka kacilmi ka cilmi shayi lmutayaqani shayga la yaqiinsan yahay waxyaabaha qaarkoodda wixii la yaqiinsan yahay ee marnaba aan shaki aqbalaynin oo haddii uu qof kugu yiraa waxaan sidaas ma aha barafkao kale inuu qabow yahay dabku inuu kulul yahay shay iska yaqiin loo og yahay waay hadduu qofku yiraahdo dabku waa qabow yahay ma kaa dhaadhici karo qofna kaama dhaadhicin karo haddii ogaalkiinu sidaasoo kale ahaa lahay lamaa alhaakum takaahuru idinmaynan mashquuliseen badi isugu faanid latarawunna lawallaahi yatarawunna waad arkaysaan ood arkaysaan aljaxiima jaxiimaad arkaysaan uma intaa dabadeed latarawunna waad arkaysaan ood arkaysaan haa jaxiimadii ayaad arkaysaan cayna alyaqiini yaqiintii yacnii caynteedii yacni ru'yata caynilyaqiini yaqiin isheed aragtideedaad arkaysaan ayay ka dhigan tahay marka cayna mafcuul mutlaqay ku nasbisan tahay waana yacni sifo oo loo soo qadaraya mawsuuf waa sifatun limasdarin maxduufin masdar maxduuf ah yay sifo u tahay oo marka maxay tahay uma latarawunnahaa jaxiimadii baad arkaysaan ru'yatan arkid baad arkaysaan arkidda oo caynalyaqiini yaqiin isheed yani ah saasay marka ka dhigan tahay latarawunnahaa caynalyaqiini ay ru'yata cayni lyaqiin ama inaad isuba idaafayso haddaad doonto ama aad tiraa ru'yatan arkid arkidda oo caynalyaqiini yaqiin isheed il oo yacni wax yaqiininayso aragtideed ayaad arkaysaan oo aydnanba kuba shakinaynin uma markaa dabadeed latus'alunna lawallaahi yatus'alunna waa la idin su-aalayaa oo la idin su-aalayaa yowma-idin maalinta can innaciimi shayga la ysugu nicmeeyey xaggiisa waxaa la isugu nicmeeyey waa la idin su-aalayaa oo la idin su-aalaa nabiga sala allahu calayhi wasalam isaga iyo abuubakar iyo cumar iyo intay gaajo qabato bannaanka ay bagaajo ula soo baxeen ayay nin ansaariya gurigiisa tageenoo wou marti sooray oo waxbay cuneen markii ay cuneen oy dhargeen ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi nicmadan aada halkan hadda lagu cunay waa laydin su-aalayaa uma latus'aluna yowmaidin can innaciim haddii marka cuntadaa la cunayo markasta lays su-aalayo ee wixii ka weyn maxaad u malaynaya ibnu mascuud wuxuu yihi latus'aluna yowmaidin can اnaciimi qaala nicmadii wuxuu yihi almnu wasixatu nabadgelyo haddaad haysato waa lagu waa lagu su-aala waxaa ku qabatay nabadgelyadii waa ku qooqay haddaad day noqoto oo waa ku tuntay oo markii nabadgelyo timaada yani kalaabiya ah la furo oo lagu yani macaasidii la badsado oo yani la yidhaha nabadgelyadii looga faa-iideysto macsi looga faa-iideysto waa layse su-aalayaa berri markay nabadgelyadii aan ku siiyey maxaad ku qabatay ilaahu waa kugu caasiyey haddaad tidhaahdeed maxaad ka filanay rabbi subxaanahu watacaala waa khatar marka nabadgelya hadduu rabbi ku siiyo nabad kugu soo toosiyo ilaahay cibaadadiisa u bado ayb caafimaadka isagana sidoo kale waay waa layse su-aalaha qataada wuxuu yidhi in allaha yas'alu kula dii nicmatin cama ancama calayhi mid walboo nicmo u saaxiiba wuxuu ugu nicmeeyey alla waa weydiin doonaa ayb bani aadamku marka dee xaalkiisu sidaas weeyaan marka suuraddu iyadana waxay ka warantay xaalka bani aadamka mashquul inuu daacadii iyo wixii loo abuuray oo uga mashquulsan yahay waxaan raacaynin markuu dhinto cilmi yaridiisa oo haddii cilmigiisu uu noqon lahaa cilmi yaqiin oo wax ku ogaan lahaa oo kale yacni maunan saa u mashquuleen marka cilmulyaqiin xaggee laga helaa marka ama wax ku dhow ee qofku cilmu shayga shayga macluumka ah in la hubo waxa keenaya waxay tahay hadba inta cilmigaagu la egyahay inta aada qur-aanka fahamsan tahay ood xadiidka nebiga fahamsan tahay oo iimaanka kugu jiro alle rasuul aada rumaysan tahay oo weyn yahay qiyaamihii hortaada u imaana markaas oo markaa waxaad helaysaa marka macaasidii qofkii kuma dhiiranayo waajibkii ma dayacayo waayo naartibaa saa uga hor muuqato jannadiibaa u muuqato rabbi cadamadiisaa qalbigii ku jirto taasaa marka jeedal hurdada ka kicinayso ku noqonayso laakiin haddii bani aadam oo xaalkiisu sidaan yahay haddana hadduu wacdi waayo muxuu noqonaya idinla tahay bani aadamkii shaanigiisi waa saan wacdi markuu waayo qur-aan hurdada ka kiciyo xadiid iyo xikmad nebi oo hurdadii ka kicisa marka uu waayo waa qalalayaa markuu qalalana bisow noqona macaasidii wax walbau ku dhiirana suurat lcasri iyadana marka